bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii sagaal iyo soddonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee taariikh nololeedka saxaabiga majzata ibnu thawr assaduusi sabxada boqol iyo koob iyo lixdan acadda wuxuu diyaariyey abuu muusa abuu muusa alashcari wuxuu diyaariyey halaatha mia saddex boqol oo min ashjaci jundi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda kuwa ugu geesisan qalban xagga qalbiga wa ashadahum kuwa ugu daran jaladan xagga dagaalyahanimada iyo wa sabran adkaysiga wa aqdaruhum kuwa ugu yaqaana cala alcawmi dabaalashada af carabiga cawm iyo sibaaxa labadaba waa isku mid waa dabaalashada wa amara calayhim saddexdii boqolna wuxuu madax uga dhigay majza'ata ibnu thawr ayuu madax uga dhigay wa wadacahum wuu sagootiyey wa awsaahum wuu u dardaarmay wa jacala wuxuu ka yeelay atakbiira allahu akbarta calaamatan tusaale calaa dacwati jundi lmuslimiina ciidamada muslimiinta u yeedhitaanka loogu yeedhayo liiqtixaami almadiinati magaalada inay xoog kusoo galaan oy soo jiidhaan amara wuxuu amray marka amarkii wuxuu kusoo wareegay majzae isagii baa madax eh amara majza'atu wuxuu amray rijaalahu raggiisii saddexda boqol ahaa an yatakhafafuu inay iska fududeeyaan min malaabisihim dharkooda ma stataacuu intay awoodaanba dharka inay iska fududeeyaan dhar badan aysan qaadanin xataa laa taxmila si aynan dharkaasi ugu soo qaadin min almaa'i biyo maa yudqiluhum wax culaysiya oo markaas ay dabaalan kari waayaan waxadarahum wuxuu uga digay oo kale min an yaakhuduu macahum inay soo qaataan hayra siyuufihim waxaan seefahooda ahayn hub kalena ha soo qaadinin seef bas soo qaatuuhi wa awsaahum waxaa kaluu u dardaarmay an yashuduuha si adag inay ugu xidhaan seeftii calaa ajsaadihim jidhkooda taxta thiyaabi maryaha hoostooda inay seeftana ku xidhaan wamadaa bihim nimankii ayuu la dhaqaaqay fi aakhiri alhaziici alwal min alleyli habeenka uludkiisa hore waaye habeenka saddex meelood haddii loo qaybiyo saddex meelood haddii loo qaybiyo qeybta hore waaye aakhiri alhaziici alawal uludka hore ama saddex meelood oo meesha hore aakhirkeeda waa tobankii oo kale meelahaas tobankii oo kale oo min alleyl ilaan habeenkii waa labayo toban saacadood uludkeedii marka waa afar saacadood afar saacadood oo oo min saddexa yaa laba iyo toban saacadood saasay yihiin marka tobankii oo kale ayuu la dhaqaaqay diska ama sagaalkii dalla wuxuu ahaaday marka majza'atu ibnu thawr iyo wajunduhu ciidamadiisii albawaasilu ee geesiyaasha ahaa naxwan wax ku dhadhow min saacatayni laba saacadood yusaaricuuna inay la legdamaan caqabaati hada nafaq wadadan dhulka hoostiisa marta nafaq saaan iska nidhaahno wado dhulka hoostiisa marta haada nafaqi wadadan meel la maro oo wado ah oo dhulka hoostiisa ah nafaqi alkhatiiri ee khatarta badnaa maxaa jira mar wuu ballaadhan mar cidhiidhi buu noqon mar faraqi ah yuu u kala bixi waa tu dhex lumi waxaa laga yaabaa kii khaladka ah inaad raacdo mar wuu qalqalloocan mar wuu toosi waan soo aragnay intaas kaas inay la legdamaan oo fa yusricuunaha iyagu ay legdaan taaratan mar wa tusricahum godkaasi ay legado iyaga taaratan ukhraa mar kale yacni dad badan bay liqday dadkii badankooda siddeetan bes baa ka badbaaday waan arkaynaa walamaa markii marka legdanka laga hadlayo waa taas wey legdanka raggii meesha marayay iyo iyo waddadii dhulka hoostiisa ahayd ay legdamayaani waxa weeye nina hadde wuxuu rabaa in uu ka soo badbaaday nina way liqday walamaa balaquu markay gaadheen almanfada meeshii laga baxayay almu-addi ila almadiinati ee magaalada ku gaadhsiinayay markii ay gaadheen wajada wuxuu ogaaday ama uu helay majza'atu ana nafaqa in godkii dhulka waddadii dhulka hoostiisa ay ahayd qad ibtalaca uu liqay mi-atayni laba boqol iyo wa cishriina rajulan boqol laba boqol iyo labaatan nin oo min rijaalihi raggiisa ka mid a wa abqaa lahu inuu u dhaafay uu u baaqi yeelay thamaaniina siddeetan siddeetan bay ku soo hadheen laba boqol iyo labaatanna godkii baa liqay wamaa in waticat ma aysan caga dhiganin aqdaamu majsa'ata majsa'a lugihiisii ma aysan caga dhiganin iyo wa saxbihi asxaabtiisii arda almadiinati magaalada dhulkeedii xataa jaraduu ilaa ay galka kala baxaan suyuufahum seefahoodii oo wanqaduu ay gurada uga dhacaan calaa xumaati alxisni dhufayska kuwii ilaalinayay oo fa aqmaduuha seefahoodii ay gal uga dhigeen fii suduurihim nimanka laabahooda nin walba xabadkiisa unbaa looga dhigay gal yacni waxaa laga wadaa seeftiibaa saas loo wadageliyey kulligeed marka qamdigu qamdi waa seefta galkeeda marka seeftiibaa gal laga dhigay marka waxaana looga dhigay gal nimankii xabadkoodii nin walba hoos caloosha unbaa laga geliyey iyo xabadka wanqaduu waxay ku boodeen ay gurada uga baxeen calaa xumaati alxisni way weerareen unbaa laga wadaaye inqidaadka waxaa la yidhaahdaa waxa marka dusha looga baxo dusha aada uga timaado ood ku dhacdo waxa weeyaan gorgorka oo kale iyo markay ugaadhanayaan ee waxay ugaadhanayaan ay kor intay uga yimaadiin ay gurada uga dhacaan kaasaa inqidaad la yidhaha wanqadu gurada ayay uga dhaceen calaa xumaati alxusni dhufayska kuwii ilaalinayay fa aqmaduuha seefahoodii ayay gal uga dhigeen fii suduurihim xabadkooda seef walba nin xabadkiisa unbaa la geliyey sidii seefta galka loo gelinayay oo kale markay intii sameeyeen ay raggii lahaayeen uma wathabuu waxay ku boodeen ilal abwaabi albaabadii uu dhufaysku lahaa wa fataxuuha way fureen wahum yukabiruuna iyaga oo allaahu akbar leh fatalaaqaa waxaa kulmay takbiiruhum allaahu akbartoodii oo min addaakhili gudaha ka imanaysay maca takbiiri ikhwaanihim walaaladoodii allaahu akbartoodii min alkhaariji bannaanka ka imanaysay watadafaqa waxay kusoo qulquleen ay kusoo burqadeen almuslimuuna muslimiintii cala almadiinati magaalada magaaladii cinda alfajri waa beriga wadaarat waxaa dhex martay beynahum muslimiinta dhexdooda iyo wa beyna acdaa'i illaahi cadowga ilaahay dhexdooda waxaa dhex martay raxa macrakatin dagaal dhagaxshiidki dagaal dhagaxshiidki marar badan baan fasirnay tan waxaa laga wadaa uun marka dhagaxshiidku waxa weeye waa laba dhagax oo saas la isugu wareejinayo oo badarka ayaa lagu shiidaa intaan hadda warshadahan iyo waxaan la keenin dhagax lagu ridqo ama lagu shiido badarka ayaa jiray oo sida marka soorta la karsanayo marka labadaa dhagax dhexdooda badarkii gala suusan u noolaanaynin yaa dagaalkani waxa weeyaan waa dagaal saasoo kale loogu hoobanayo loogu dhimanayo tashbiiha ama isu ekaysiintu halka ayay ka socotaa raxa macrakatin dagaal dhagaxshiidki daruusin oo ba-an iska dheh ba-an oo lagu halaagsamo midaasoo qalla ay yar tahay maa aad iyo aad ay u yar tahay ama qajeelaba ay yar tahay shahida uu arkay taariikhul xuruubi dagaalada taariikhdeedu midlaha iyada oo kale howlan xagga dhibaatada wa rahbatan xagga cabsida wa kahratan xagga badnaanta filqatla dilka badnaantiis dadka la dilay wa fii maa waqti kaanad ay ahayd almacrakatu dagaalkii qaa'imatan mid taagan calaa qadamin wa saaqin gommod iyo dhudhun ay ku taagan tahay tanna waa qaab kale oo loo hadlo ma wax kalea laysku taagaa markaad qofku taagan yahay waxaa ku taagan yahay saaqa oo dhudhunka ama kubka kub ama dhudhun yaana dhihina kubka dheh kubka iyo lugta ama gomadiisa cagta cagna waa la yidhaha gomadna waa la yidhaha cagtaa laakiin fiican marka cagtii iyo kubkeedii intaasaa lagu wada taagan yahay intaasaa lagu taagan marka waxaa laga wadaa dagaalkii oo meeshii ugu ba'nayd maraysa baa laga wadaa marka calaa qadamin wasaaq marka la yidhaahdo aada maqasho waxaa laga wadaa meeshii ugu kululayd ayay maraysa waxay la mid tahay calaa awjiha awj iyo qadaman wasaaq waa isku mid ama awj wa fii maa waqti kaanad ahayd almacrakatu dagaalkii qaa'imatan mid taagan calaa qadamin cag iyo wasaaqin kub ku taagan oo meel ba-an maraysa absara wuxuu arkay majza'at ibnu thawr al hurmusaan ayuu wuxuu ku arkay fii saaxiha dagaalka goobteeda ayuu ku arkay fa qasada wuxuu aaday qastahu xaggiisa ayuu aaday qasada wuxuu aaday qastahu xaggiisa xaggiisa ayuu aaday wa saawarahu wuxuu kula booday ay wathaba calayhi wa saawarahu wuxuu kula booday bisayfi seefti famaa labitha maba uusan sii joogin islamarkiiba an ibtalacahu inuu liqay mowjulmuqaatiliina nimankii dagaalamayay hir ka mida ayaa ka qariyey wa akhfaahu wuxuu ka qariyey can naadirayhi labadiisa dhaayo dhaayihiisa ayuu ka qariyay ama indhihiisa uu arki waayey uma markaa isagu raadsanaya uma markaa kadib haddana badaa lahu wuu u soo muuqday maratan ukhraa mar kale fandafaca wuxuu u booday naxwahu xaggiisa wa xamala calayhi wuuna weeraray wa tasaawala wuu la boodbooday majsa'atu majsa'a walhurmusaanu iyo hurmusaan way isla boodboodeen bisayfayhimaa labadooda seefood iyagoo haysta ayay isla boodboodeen fa daraba wuu darbiyay oo wuu ku dhuftay kullun mid walba oo minha labadooda ka mid a saaxibahu kii kale yuu darbatan darbad ayuu ku dhuftay qaadiyatan oo aan laga kicin oo halis ah oan laga kicin fanabaa uu ka soo booday ilaa ninkan wuxuu watay cambuur bireed adag ayuu watay fanabaa wuu soo kuday ama wuu soo booday sayfu majsa'ata majsa'a seeftiisii markuu ninkii ku dhuftay way ka soo booday oo way geli weyday maxaa jira cambuur bireed aadan buu watay wa asaaba uu asiibay oo wuu galay sayfu lhurmusaan sayftii hurmusaanna way asiibtay ninkii majza'a ahaa radia allahu tacaala canhu maxaa jira cambuur biraad ma haysanin fa khara wuu dhacay albatalu halyeygii alkamiyu ee soo majeestaha ahaa albaasilu ee dhiiranaa ee geesiga ah sariican isagoo dhintay oo shahiida calaa ardi almacrakati dagaalka dhulkiisii wa caynuhu isagoo ishiisu qariiratun ay qabowsatay bimaa xaqaqa allaahu wuxuu alle xaqiijiyey oo calaa yadayhi isaga sababtiisa iyo labadiisa gacmood wuxuu alle ku xaqiijiyey oo guul ah isagoo ku faraxsan ayuu halkaas yuu maarata ku shahiiday wa waasala wuu sii waday jundulmuslimiina ciidamadii muslimiinta alqitaala dagaalkii ayay sii wadeen markii uu shahiiday xataa ninkii majsa ahaa ee halyeyga ahaa xataa kataba allaahu ilaa uu alleh u qoro uu u qadaro uu siiyo lahum iyaga annasra guushii wa waqaca wuxuu dhacay alhurmusaanu ninkii hurmusaan ahaa fii aydiihim muslimiinta gacmahoodii asiiran isaga oo maxbuus ah marka hormusaan waa la qabtay madiine ayaa la geeyey magaalada madiine ayaa la geeyey wuxuu muujistay uu afka ka sheegtay inuu muslim yahay uu islaamay nabadgelyaa saas lagu siiyey magaaladuu joogi jiray wuxuu abaabulay dilkii sayidinaa cumar isagaa abaabulay oo ninkii la dhihi jiray lulu-ah abu lu-lu-ah almajuusi ninkii sayidinaa cumar dilay isagoo salaada ku jira waxay riwaayaduhu u badan yihiin waxaa ka dambeeyey hurmusaanka naftiisa ayaa ka dambeeyey marka qabashadii la qabtay ee halkaa la geeyey dhibaatadaas ayay keentay intalaqa way ordeen almubashiruuna kuwii bishaareynaya ila almadiinati magaalada madiina kuwii ugu bishaareynaya guusha yasifuuna iyaga oo u galbinaya zafiga waxaa la yidhaha galbin yasifuuna iyagoo u galbinaya ila alfaaruuqi sayidina cumar ibn khataab bashaa'ir alfatxi guusha guusha bishaaradeeda iyaga oo u galbinaya ayay u ordeen ay u dhaqsadeen oo wayasuuquuna haddana kaxaynaya amaamahum hortooda alhurmusaana hurmusaankii naftiisii wa calaa ra'si isagoo weli madaxiisa uu kor saaran yahay taajuhu taajkiisii taajka waxaa la yidhaha waxay boqoradu madaxa saartaane almurasaci ee lagu xardhay lagu xardhay biljawhari waxyaalaha jawaahirta ee qaaliga ah wa calaa katifayhi isagoo ay labadiisa garboodna saaran yihiin xullatuhu jooggiisii joogga lagu xaragoodo almuwashaati iyadana lagu qurxiyey bikhuyuuti dahabi ee maaragtay xadhko khuyuud khuyuud waxa weeyaan waa dun dun iska dheh dun wax u eg yani wax dun u eg wax dun u eg oo dahab ah liyaraahu lkhaliifatu si uu khaliifuhu u arko ayay ugu geeyeen xullatahu wa calaa katifayhi isagooy garbihiisana saaran yihiin xullatuhu isku jooggiisii al muwashaati ee lagu qurxiyey bikhuyuuti dahabi liidyo dhaadheer liid liid liid dheer oo dahaba liyaraahu lkhaliifa kaana almubashiruuna kuwii bishaareynaya waxay ahaayeen sida oo kale yaxmiluuna kuwo sida maca daalika iyagoo bishaaradaa wada tacsiyata tacsiyatan xaara tacsiyad kulul iyo lilkhaliifati khaliifaha u wadeen taasoo ku saabsan bifarisihi dagaalyahankiisii albasri ee geesigaha ee majzaat ibnu thawr marka majzaat ibnu thawr kolley la noolaan maayo oo si kasta oo cimrigaagu u dheeraado noolaan maysid laakiin oo geeri unbaa kugu iman geeri kugu timaadana waxaa ugu sharaf badan midii shahiidnimo shahiidnimo dhab ah oo xaqiiqo ah oo baraxla oo meeshaad ka dagaalamaysana aan shaki ku jirin niyadaadana ayna wax kale ku jirin ninkii ku dhinta unbaa dadka ugu sharafta badan marka saaxibu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam radia allahu tacaala canhu majza'at ibnu thawr saduusi meeshaas ayuu ku shahiiday sharaftaas ayuu helay guushaa weyn buu muslimiinta usoo hooyey jazaahu llahu khayran wa jaza allahu lmuslimiina canhu khayran haddana waxaan ka hadlaynaa saxaabi kale oo isna yaab leh oo la yidhaahdo usayd ibnu lxudayr usayd ibnu lxudayr marka haddii majzaat ibnu thawr saduusi ayna dadku aada u aqoonin usayd ibnu xudayr si fiican baa loo yaqaanaa maxaa jira asxaabtii waaweyneyd ee reer aws ayuu ka mid ahaa madaxdii aws buu ahaa fi lislaami wa fi ljaahiliyati islaamka ka hor iyo islaamka kadibba wuxuu ahaa madaxdii aws ayuu ah isaga marka waxa uu caan ku ahaa saddex shay qur-aan aqris iyo cod wanaag cod qureex qur-aanka markuu aqrinayo dadka codka quruxda badan buu ah marka cod qureexaas uu qur-aanka aqrinayo oo habeenkii uu ku tukanayo oo marar badan ay malaa'igtu u timid taas caan buu ku ahaa waxaa kaloo caan ku ahaa jacaylka uu nabiga u qaba nabigana aad buu u jeclaa aad buu u jeclaa wuxuu ilaahay ka baryey in mar uu jidhka nabiga taabto marka nasiib wuxuu u helay maalin baa isagoo u sheekaynaya wuxuu ahaa dadka sheekada macaan haddana isagoo u sheekaynaya niman yaa rasuulka u yimid markaasuu rasuulkana hadalkiisu u bogay markaasuu halkaas ganaca ah ganaca aan idhaahno ganaca ayuu rasuulku ka gujiyey ol markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilah waadi xanuujisay waa inaan kaa qisaasto rasuulku marka wuxuu yidhi haye iga qisaaso wuxuu yidhi aniga markaad i gujisay maaragtay shaati iyo waxma qabina shaatiga ka qaad wuu ka qaaday nabigu markaasuu wuxuu bilaabay inuu dhunkada meesha inuu dhunkada u taataabto wuxuu yidhi tan weligay baan ilaahay ka baryay buu yidhi weligay inuu ilaahay mar ii suurtogeliyo inaan nabiga dhunkado laakiin maantaan helay marka useyd ibnu xudayrs ninkaasuu ahaa wuxuu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam tilka almalaa'ika tilka taasi almalaa'ikatu malaa'igtii weeye kaanad waxay tastamicu ilayka mid adiga ku dhagaysatay yaa usaydu usaydow hadalkan nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa yidhi waxay ka mid tahay qeyb taariikhdiisa ka mid a habeen baa isagoo qur-aanka aqrinaya oy dadku hurdaan faraskiisuna uu ku ag xidhan yahay inan uu dhalayna uu ag hurdo yaa waxaad faraskii unbaad dida mar alle markuu qur-aanka aqriyo faraska unbaad didi qur-aanka markuu joojiyo faraska wuu degi wuu yaabay markii dambe ayuu kor fiiriyey wuxuu arkay cirkii oo dhan oo korkiisa buuxa oo wax wada iftiimaya oo aad mooddo nalalka waaweyn ee kasoo laalaada masaajidda iyo guryaha waaweyn ee kasoo wada laalaada waxaasoo meeshii ka wada buuxa ayuu arkay wuu yaabay subaxdiibuu nabiga u sheegay wuxuu yihi waxaasaan arkay waxa uu yidhi malaa'igtiiba ahayd oo ku dhagaysanaysa tilka taas aad aragtay faynuusahaas iyo tiriigyadaas iyo nalalka aad aragtay almalaa'ikatu weeye oo kaanad waxayd tastamicu ilayka mid adiga ku dhagaysatay yaa usayd marka haddii aan ka soo bilowno suu ku soo islaamay siiradana waan kusoo aragnay siiradana waan kusoo aragnay siduu kusoo islaamay tii unbuu ku celinayaa halkaasaana laga bilaabayaa siduu kusoo islaamay baa laga bilaabaya miscab ibnu cumayr radi allahu tacaala canhu iyo ascad ibnu zuraara labadaa nin oo kaalin weyn ka qaatay soo islaaminta owsiya khasraj ayaa sabab u ahaa inuu soo islaamo ninka la yidhaahdo usayd ibnu xudayr qisadu kusoo islaamayna waan arkaynaa qadima waxaa yimid oo soo galay magaalada maka alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa almakiyu ee ree maka ee magaciisa la dhihi jiray muscab ibnu cumayr yaa ilaa yarib magaalada yarib ayuu yimid almadiina almunawara waa magicii hore ee intuusan nabigu usoo hijroonin nabiga caleyhi salaatu wasalaam intuusan usoo hijroonin magaaladan yarib baa la dhihi jiray markuu usoo hijroodayna magacii waa laga bedelay almadiina ayaa la almunawarana muslimiinta ku daray almadiina almunawara waxaa jira nabiga joogitaankiisa ayaa alla ku nuuriyey fii awali bicatin dad la diro bico waa dad la diro dad la dira kii ugu horreeyey oo tabshiiriyatin dadka diinta ugu bishaaraysa oo dadka diinta barta dacawiyatin tabshiirka aada waxaa u isticmaalaa muslimiintu ma isticmaalaan tabshiir waxaa isticmaala masiixiyiinta kuwa diintooda faafiya ayaa bictaa tabshiiriya la yidhaha kuwa dadka kiristaameeya mishinary ee mishinariga la yidhaha waxa weeyaan bictaa tabshiiriya marka si aynaan isugu khaldamayn inaga waxa weeyaan waa bictaa dacawiya inaga dacawiya la yidhaha fii bictatin tabshiiriyatin ay dacawiyatin oo dacwada diinta islaamka faafinaysa oo carafaha taariikhul islaami islaamka taariikhdiisu ay aqoonsatay dad meel loo diray oo dadka diinta gaadhsiinaya waxaa ugu horreeyay miscab ibnu cumayr iyo ascad ibnu zaraar iyo raggaas fa nasala wuxuu kusoo degay miscab ibnu cumayr calaa ascad ibnu zuraara nin layidhaha buu kusoo degay ninkaasi aada uma cimrinin laakiin wuxuu ahaa nin yaable ayuu ahaa oo ninka diinta inay dadka soo wada islaamaan iyo awsiya khasraj ninka juhdiga ugu weyngeliyey buu ahaa laakiin aada uma cimrinin fanasala wuxuu kusoo degay miscab calaa ascad ibnu zuraara oo axada ashraafi alkhasraj qabiilka reer khasraj la yidhaahdo dadkeedii sharafta lahaa ee madaxda ahaa ka mida watakhada wuxuu ka dhigtay miscab min daarihi guriga ascad ibnu zuraare wuxuu ka dhigtay maqaaman linafsihi meesha uu degan yahay ninkanaa jilay oo isagu la joogay waxaa kaloo ka dhigtay wa muntalaqan meel ay ka indilaaqdo oo ay ka duusho muntalaqan meel ay ka bilaabato ay ka duusho libathi dacwatihi faafinta yeedhitaankiisa ama dacwadiisa uu dadka ugu yeedhayo ilallaahi ay ilaa diin illaahi alla diintiisa iyo watabshiiri iyo in dadka loogu yeedho un iyadana iska dha binabiyihi nabigiisa muxamedin rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam yacni dacwada islaamka oo ka bilaabanaysay kelimati tawxiid oo ka kooban labadeedii qaybood oo in alla la rumeeyo nabigana inuu yahay caleyhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay inuu yahay aada rumayso iyo wuxuu ka dhigtay fadhiisin wa muntalaqan fadhiisin iska dheh meel fadhiisinu hay ka duusho muntalaqan fadhiisin libathi dacwatihi yeedhitaankiisa faafinteeda ilallaahi uu dadka ugu yeedhayo iyo wa tabshiiri bishaaraynta uu dadka ugu bishaaraynayo binabiyihi nabigiisa alla nabigiisa nabigiisii muxamedin ahaa rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam wa akhada wuxuu bilaabay akhada wuxuu bilaabay abnaau yathrib magaalada yathrib magaalada madiine ama yathrib dadkeedii waxay bilaabeen abnaa hadda wiilasha lagama wado dadkeedu aydil yuqbiluuna inay usoo jeestaan oy qaabilaan calaa majaalis daaciya ninkan dadka ugu yeedhaya meelahu fadhiisto daaciyihii ashaabi ee dhallinyarada ahaa ee muscab ibni cumayr ahaa iqbaalan qaabilitaan kabiiran oo weyn yacni aad baa looga helay oo loo dhagaysan jiray warkiisa wa kaana waxaa ahaa yuqriihim waxa soo jiita dadka bihi waxa usoo jiidi jiray ay dadka u dhagaysan jireen wa kaana waxa ah yuqriihim waxa jeclaysiiya waxa jeclaysiiya ee ee usoo jiida bihi cuduubatu xadiidihi hadalkiisa macaankiisa wa wuduuxu xujatihi iyo doodiisa caddaanteeda wuxuu ku doodayo uu sheegayo oo daliil cad wata wa riqati shamaa'ilihi iyo dabcigiisa macaankiisa iyo maaragtay jileeciisa nin jamci macaan iyo wa wadaa'at aliimaani wa wadaa'at aliimaani iyo iimaanka iftiinkiisa ama nuurkiisa allatii nuurkaasoo tashruqu ifaysay min wajhi wejigiisa ka iftiimaysay wejigiisa tashruqu ka iftiimaysay min wajhi wejigiisa wejigiisii alqasiimi ee filka sanaa alwasiimi ee quruxda badnaa wa kaana waxaa ahaa haddana yajdubuhum kii wixii usoo jiiday wa kaana waxaa ahaa yajdibu mid usoo jiida hum dadkii ilayhi isaga xaggiisa shay-un aakhara shay kale fowqa daalika oo kaa ka sarreeya kullihii dhammaantii huwa isaguba kan dadka usoo jiidaya waxaa weeye alqur'aanu qur-aanka weeye alladii qur-aankaasoo kaana u ahaa yatlow kii ku dul aqriya calayhim iyaga bayna alfaynati waalfayna markii in yar la joogaba markii in yar la joogoba bayna alxiini waalxiin markii in yar la joogaba qur-aan buu ku dul aqrin jiray bacdan qayb oo min aayaatihi alla aayaadkiisa ka mida albayinaati oo cadcadayd bisawtihi codkiisa ayuu ku aqrin jiray ashajiyi ee jilicda san alrakhiimi ee jilicda san waa isna jilicda san codkiisii iyo wa nabaraatihi ee codkiisa un iska dhe nabrada waa qofku sida uu codkiisa ka muuqata ruux walba oo adduunyada ku nool ilaahay wuxuu siiyey maaragta way kala duwan yihiin codkeenna wuu kala duwan yahay nabaraadkiisii alxulwati ee macaanayd al aasirati ee ku qaadanaya yacni adiga dhan kusoo jiidanaya al aasirati ee kusoo afduubaya yacni kusoo jiidanaya min al asri wey soo ma al asra adiga marka sidii maqana maqnadiistu hadday ku qabato ama korontadu ku qabato adiga ikhtiyaarkaaga maaha iyadaa xooggeeda kugu soo jiidanaysa marka ninkan qur-aanka u aqrinaya baa qulubtaaduu soo jiidanaya wuu soo jiidanaya soo jiidanaya wa nabaraatihi iyo codkiisa alxulwati ee macaan al aasirati ee kusoo jiidanayay fa yastaliinu waxaa jilcayay bihi qur-aanka u aqrinaya ama fa yastaliinu wuxuu ku jilcinayay isagu fa yastaliinu wuxuu ku jilcinayay miscab ibnu cumayr bihi qur-aanka u aqrinaya alquluuba alqaasiya quluubta qallasha ee adag wayastadiru wuxuu dararinayay dararka waxaa la yidhaha marka neefku caano badan uu leeyahay yaa wuu dararay baa la yidhaha wuu dararay malaha waa isku mid una yastadiru wayastadiru wuxuu dararinayay addumuuca ilinta ama ilmada al caasiyata ee caasiga ahee aan imanin dadka aynan ilmaduba ka imanaynina ilmo ayuu ka keeni jiray wey dadka aynan ilmadu ka imanna ilmo ayuu ka keeni jiray wayastadiru wuxuu ka dararinayay aldumuuca ilintii ama ilmadii alcaasiyata ee caasiga ahee aan imanin falaa yanfadu kama kaco ama ma kala dareero falaa yanfadu ma kala dareero almajlisu meel la isugu yimid oo min majaalisihi meelaha la isugu yimaado ah ilaa can unaasin dad baa jiri jiray dadkaasoo aslamuu islaameen meel hadduu fadhiisto lagama kala dareeri jirin ilaa dad ay ka islaamaan falaa yanfadu lmajlisu min majaalisihi ma kala dareeri jirin fadhi oo fadhiyadiisa ka mid a ilaa can unaasin isagoo dad ay meeshaas ka jiraan dadkaasoo aslamuu islaameen oo wandamuu ku biireen ilaa kataa'ibi liimaani iimaanka ee ciidamadiisa ay ku biireen marka taas waa war guud arrintii marka ku saabsanayd useyd binu xudeyrna waxa weeye hadda inoo bilaabanaysaa darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalem